إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xeryo ciidamada xabashida etoobiya ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada bakool iyo gado madaxweynaha dowladda federaalka ayaa etoobiya u oggolaaday badda soomaaliya kadib heshiis safgarad ah oo ka dhacay waddanka turkiga burcad koonfur afrikaan ah ayaa muwaadin soomaali ah waxay ku dileen magaalo ka tirsan dalkaas aqoon-yahan ku takhasusay cilmiga beeraha ayaa daraasad cilmiyeed oo soo bandhigay wuxuu ku sheegay in soomaaliya lagu beeri karo qamadiga ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa si buuxda ula wareegay magaalada raaskambooni kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa soo saaray qaybta lix iyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey degmada buulafullaay ee walayada islaamiga ah ee baay falanqeeyo faaqida arrimaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan awood u lahayn inay ciidamada etoobiya ka saarto soomaaliya kulan looga hadlay arrimo muhiim ah ayaa dhex maray walaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab dadka ku dhaqan deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan barakicin ay kala kulmayaan dowladda federaalka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xeryaha ciidamada dowladda xabashida etoobiya ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada bakool iyo gado rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xerada ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur isla bakool xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid dhanka gobolka gadana xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerareen ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan garoonka degmada baardheere ee gobolka gado madaxweynaha dowladda federaalka ayaa etoobiya u oggolaaday badda soomaaliya kadib heshiis ka dhacay magaalada kadib heshiis ka dhacay waddanka turkiga wararkii ugu dambeeyey waxaa soo indhaindheeyey cabdifataax maxamed qaasim oo ka warramaya haashim aad baad u mahadsan tahay dowladda federaalka waxay si rasmi ah etoobiya ugu ogolaatay qayb ka mid ah badda soomaaliya kadib markii kulan uu ka dhacay magaalada ankara ee waddanka turkiga kaasoo dhex maray ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud kulankanna waxaa soo qabanqaabiyey oo toddobaadkii lasoo dhaafay aada isugu howlay madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib erdogan erdogan qorshuhu ma ahayn inuu isagu labadooda wadahadashiiyo oo kulankan deg deg ah uu dhaco laakiin tani waxay timid markii uu maqlay madaxweynaha kenya oo shirkii a e c kaga dhawaaqay inuu kulansiinayo xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed marka wuxuu is yiri yaanan lagaaga horumarin qorshihii aad soo waday oo hadda inuu bislaanayo u dhow taas ayaana keentay in xasan sheekh loo yeero dhanka kalena abiy axmed waxaa loo diray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi hakan fikin kaasoo kasoo dhaadhiciyey inuu yimaado dalka turkiga markii horena etoobiya iyo turkidu aad bay isku aragti uga ahaayeen qadiyadda ah in etoobiyaanka bad la siiyo marka warmurtiyeed luqadda ingilishka ku qoran oo hordhac ah ayaa laga soo saaray kulankan inkastoo bisha soo socota ee febraayo sanadka cusub laba kun iyo shan iyo labaatanka ee heshiiska oo buuxa la saxiixi doono laakiin hadda waxaa la isla gartay in etoobiyaanka la siiyo marin biyood waara sida lagu sheegay warmurtiyeedka sidoo kale waxaa lagu sheegay in meesha laga saaro isfaham waagii ka dhex jiray etoobiya iyo dowladda federaalka si cad looma qeyxin in meesha laga saaray is-afgaradkii muuse biixi iyo abi axmed ku dhex maray dalka etoobiya laakiin waxay u muuqataa in meesha laga saarayo sababtoo ah markii horeba etoobiyaanka ee dowladda federaalku bad uma diidanayn laakiin shirkii hore ankara ka dhacay waxyaabaha laisku mari waaye waxaa ka mid ahaa heshiiska muuse biixi ka tanaasula idina waxaa la yidhi waxaad noo saxiixdaan bad cusub marka kala shaki ayaa la muujinayay inuu jiro laakiin madaxweynaha turkiga ayaa damaanad qaad buuxa bixiyey baa la leeyahay in qoladaasna ay ka tanaasulaan badda uu bixiyey muuse biixi oo xilkii madaxtinimada ka degay maantana dabcan cabdiraxmaan ciro xil wareejintii iyo samayn doona oo xilka toos u wareejin doona waxaa kaloo warmurtiyeedka lagu xusay mahadcelin labada dhinacba ay u jeediyeen madaxweynaha turkiga oo lagu tilmaamay inuu yahay nin dadaal aad u fara badan ee ku bixiyey sidii loo nabadeyn lahaa mandiqada geeska africa intaa waxaa dheer oo warmurtiyeedka lagu sheegay qodob xasaasi ah in dowladda federaalka ah ay ammaantay ciidamada etoobiyaanka ee jooga wadanka soomaaliya xasan sheekh dhinaciisa waxaa laga soo xigtay oo warmurtiyeedka ku qoran in etoobiyaanka ay yihiin ciidan nafhurnimo aad u badan u sameeyey ummadda soomaaliyeed sida hadalka loo dhigay tanina waxay muujinaysaa hadaladii dowladda federaalk ee ahaa in ciidamada etoobiyaanka ay yihiin cadow inay ka baxaan dalka soomaaliya waxaasoo dhan maaragtay in meesha laga saaray arinta layaab kale waxay tahay markii laba dowladood diblomaasi ahaan khilaaf uu ka dhexeeyo waqti ayuu qaataa wadahadalkooda iyo kulamadooda laakiin xasan sheekh iyo abi axmed kulanka dhex maray muddada kooban ee lagu tegay ankara iyo warmurtiyeedka deg dega ah waxaa laleeyahay wuxuu muujinayaa in labada dhinac markii horeba wax khilaaf aanu ka dhexayn laakiin waxyaabihii hawada la isku marinayey ay iska ahaayeen wax lagu marin habaabinayo dadka soomaaliyeed inta badan ummadaha qaarkood waxay dowladaha caalamka gumaysiga ugu asteysan yihiin sidii cocacolada oo kale oo cocacolada cabitaankaasi marka la ruxo aad ayuu usoo aashito ayaa kasoo baxda oo maaragtay wuu kacaa marka waxaa jirta siyaasad cerada dadka waa la kiciyaa waa la demiyaa waa la kiciyaa waa la demiyaa marka dambe wixii caadi ayay la noqonayaan hadda fiiri markii muuse biixi uu saxiixayay badda ku talagal bay ahayadoo dadka aad bay u qeyliyeenoo banaanbaxyo ayaa dhacay meel walbaa laga hadlay aqooyahan hadlay dibadda laga hadlay waa lagula daartay dadkii xataa wax ka wadaya qorshaha way kula daarteen etoobiya waa cadow xaaladdu way degtay waa la soo kiciyey way degtay marka ugu dambeysa marka sida iyagoo isleeyihiin wax iska caadi ah dadka looga dhigo arintan warmurtiyeedka hashim aad baa loo xakameeyey luqadda ingiliishka unbaa lagu qoray madaxweynaha dowladda federaalk meesha hadal kooban ayuu ka jeediyey aad buu u ammaanay warmurtiyeedkan iyo heshiiskan iyo etoobiyaanka wuxuu yiri cajiib ah xasan sheekh koley wararka kale ayaan codkiisa ku maqashiin doonaa dhegeystayaasha inay yihiin wuxuu yidhi waxa etoobiya aan isku diidannahay waa wax iska yaruu yidhi laakiin waxa aan yacni isla ogolnahay oo naga dhexeeya oo walaaltinimo ah ayaa ka badan buu yidhi waxyaabahaas hadal cajiiba ayuu ahaa oo aad loola yaabay laakiin kibra ayaa ka muuqday abi axmed qaabkuu u hadlayey nin aad maaragtay farxad badan ay ka muuqato inta badan qodobadii uu rabay loo dhaqangeliyey madaxweynaha wadanka turkiga laftigiisa aad buu u ammaanay etoobiya xasan sheekh inta uu hadlayay madaxweynaha dalka turkiga sida nin afka turkiga aad u fahmaya oo kale madaxa ayuu ruxayey oo wuu u riyaaqayey markii tusaale ahaan magaca etoobiya uu sheego magaca abi axmed markuu sheego oo kale xasan madaxa ayuu aad u ruxayey sida arday ka baqaya macalinkiisa wax sharaxaya fahm la-aan in laga dareemo ayuu madaxa maaragtay saa u ruuxayay marka waxaa la yidhi bisha febraayo ayaa marka heshiiskaas la dhammaystirayaa daa-uud awes oo kale wasiirka warfaafinta hadal kooban oo muuqaal ah ayaa uu ku baahiyey warbaahinada xalay oo dhan ayuu dirayey warbaahin walba oo su-aalo badan ay ka iman karaan marka wax su-aalana ma jirin isagaa soo duubay isagaa warbaahinta u dirayey waxaa marka uu ku sheegayaa in etoobiya laysla fahmay marin ganacsi in la siiyo oo isla luuqadii muuse biixi etoobiya ay heshiiska ku wada galeen si markaa dadka looga dhigo wax iska ganacsi ah laakiin war murtiyeedka ku qoran luqadda englishka waxaa ku qoran in etoobiya ay hesho nooc walba oo maalgashi ah oo badaha iyo bada iyadu isticmaasho iyo xataa bad ma aragtay waarays ereygaas ayaa lagu qoray waarays taas micneheed waxa weeyaan bad etoobiya ay leedahay wey wax waaraya ilan moogtahay taas ayaa lagu qoray marka waxaad moodaa dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab goor sii horeysay waad ogeed amiirka xarakada mujaahidiinta shabaab sheekh axmed cumar abu cubeyd ah kelimadii uu soo saaray waxaa xarakadu ay ku muujisay inay si dhow ula socoto waxa dhacaya heshiiska soo socda xataa xarakadu inay dareensan tahay waxaana amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu si toosa tooshka ugu ifiyey dowladda federaalka damaceeda iyo waxay u socotaba inay yihiin in etoobiyaankaasi maaragtay badda soomaaliya ay qaataan heshiisiinta turkida iyo masaaridu ay wadaanna inay yihiin kuwo shirqool ah ayuu uu sheegay wuxuu ku dambayn doonaa quus iyo qoomamo waxaana tusaale waaqici ah inoogu filan madaxda riddada iyo natiijada ay ka gaareen waxay ugu yeeraan diblomaasiyadda si kastoo ay murtadiintan dunida dacalladeeda u wareegeen ayna isku dayeen inay diblomaasiyad iyo wadahadal iyo tanaasul la yimaadaan haddana halista etoobiya weli way taagan tahay wayna ka sii daraysaa sidaa awgeed waxaan muslimiinta uga digaynaa inay ku kadsoomaan xal kasta oo aanan ku imaanin kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam kuna kadsoomin heshiisyada dhalanteedka ah ee xukuumadda riddada la gashay turkiga iyo masar haddii waddamada masar iyo turkiga ay danqashada iyo walaaltinimada islaamka dhab ka tahay sida ay ku andacoonayaan waxay u gurman lahaayeen muslimiinta falastiin ee deriskooda ah kuwaas oo maalin walba la xasuuqayo hashim wuxuu ahaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh axmed cumar abu cubeyda kolley wixii ka soo kordhay iyo faahfaahino dheeraad ah oo la xiriira arrintan badda iyo kulanka ka dhacay ankara oo heshiiska ankara loogu magac daray wararkii barnaamijyada soo socda ayaan dhegeystayaasha kula socodsiin doonaa insha allah burcad koonfur afrikaan ah ayaa muwaadin soomaaliyeed waxay ku dileen magaalo ka tirsan waddankaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dil mar kale dalka koonfur afrika loogu geystay muwaadin soomaali ah kaasoo ay toogteen burcad koonfur afrikaan ah dilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada cape town ee dalka koonfur afrika waxaana ninka ay burcad dileen lagu magacaabi jiray saciid cismaan cosoble saciid oo ka mid ah ganacsatada ku nool koonfur afrika ayay burcaddu ku dhex dishay xaruntiisa ganacsi iyagoona intaa kadib goobta isaga baxsaday dalka koonfur afrika waxaa si joogto ah loogu dilaa soomaalida halkaasi u ganacsi tagay waxaana toddobaadkan gudihiisa meelo kala duwan oo dalkaasi ka mid ah lagu dilay dhalinyaro soomaaliyeed oo dalkaasi ka dhex shaqaysanayay aqoon-yahan ku takhasusay cilmiga beeraha ayaa daraasad cilmiyeed uu soo bandhigay wuxuu ku sheegay in qamadiga lagu beeri karo soomaaliya mubaarak cumar ayaa ka waramaya
aqoon-yahaan jiilaan cabdulaahi cismaan oo ku takhasusay cilmiga beeraha ayaa daraasad cilmeed uu soo bandhigay waxa uu ku sheegay in soomaaliya lagu beeri karo qamadiga aqoon-yahankan oo xalay codkiisa ku baxay barnaamijka dhuuxa waraysada ee warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa bulshada soomaaliyeed usoo bandhigay talooyin wax ku ol oo xagga beerashada qamadiga wuxuu ku sheegay celcelis ahaan lacagta soomaaliya ugu baxdo burka iyo baastada oo qamadiga laga sameeyo lacagtaasi oo ku sheegay inay dalka u hari lahayd haddii aan anagu qamadiga beeran lahayn sanadkii waxaa lacag aan ku bixinaa bur ah laba boqol iyo siddeetan milyan oo doolar laba boqol siddeetan milyan oo doolar waa burka la soo dejiyo sanadkii soomaaliya waxaan ku jirin baastada baastada dabcan ayadana burun bay ka samaysan tahay ayadana waxaa la soo dejiyaa sanadkii wuxuu ahaa hadda ugu dambeysay boqol iyo lix milyan ayaa lagu qiyaasay lacagta baastada lagu bixiyo micnaha waxa weeyaan bur waxaa naga gashay sanadkii saddex boqol iyo siddeetan iyo lix milyan oo doolar ayaa lacag soomaali ahaan ka baxda sidoo kale isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in tijaabooyin uu sameeyey ku guulaystay in qamadiga lagu beeri karo soomaaliya haddaan ka hadlo soomaaliya cimiladeennu waa dhul diiran dhul kulaala ah roobka daa averageka guud ee waddanka waa laba boqoloo mm laba boqoloo mm waxaan ula jeedaa halkii m wuxuu u dhigmaa mitr squarekii hal litr biyo haddaad ku shubto waa one m marka laba boqoloo litraa ku da-da mitr squarekii soomaaliya as an average ko ficnaantiisa qamadi wuxuu rabaa labaatan ilaa shan iyo labaatan degree centigrade yacni hadduu ka hoos maro fifteen uu noqdo ama uu noqdo thirty uu noqdo wuu baxayaa laakiinse sidii la rabay ma ku siinayaa way su-aasha keliya okay wuxuu rabaa afar waraab ilaa lix waraab meesha aan aniga tijaabada ku samaynayo waxaa ka da'a roob la eg four six seven m m ayaa ka da'da sanadkii waxayse leedahay waraab kab ah marka laga hadlay dalka soomaaliya waa dalalka uu allah ku manaystay nimcooyin fara badan oo ay ugu horrayso dhulka intooda badan aan laga faa'iidaysan dowladaha reer galbeedka iyo kuwa afrikaanta ee jinsiyadaha kala duwan leh ayaa duulaan dhan weliba ku haya ummadda muslimka ee soomaaliyeed iyagoona waddanka kusoo qufaya waxyaabo dhacay waana tan maanta keentay in ay dhallinteena ku leedaan badaha
ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa si buuxda ula wareegay magaalada raasgambooni ee gobolka jubbada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calisow
maalin qura oo shalay dagaal uu ka socday raaskambooni ee nawaaxigeeda ayaa maamulka jubbaland waxa ay ku soo afjareen ciidamo muddo labaatan cisho ah dowladda federaalka ay diyaarado ku geynaysay deegaanka raaskambooni si ay ula dagaalamaan ciidamada maamulka jubbaland dagaalada oo ahaa kuwa aad u xoogganaa isla markaana la isku soo noqnoqday ayaa looga itaal roonaaday kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo ugu dambayntii noqday wax isdhiibay wax dhintay iyo wax u cararay gudaha dalka kenya kuwaas oo lasoo bandhigay iyagoo bahdilan oo hubka laga tirsanayo dowladda xasan sheekh ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay kaga hadashay waxyaabaha sababta u ahaa jabka gaaray ciidanka dowladda federaalka war-saxaafadeedka oo aanan marnaba lagu xusin xaqiiqda la xiriirta dagaalka dhacay ayay dowladda federaalku ku sheegtay inay go-aansatay ciidankeeda inay kala baxdo deegaankaasi go-aankaasina axmed madoobe ay u suurtagelisay in uu la wareego raaskambooni dagaaladii raaskambooni ayaa dhaliyay hadalhayn xoog leh waxaana taageerayaasha axmed madoobe ay ku deganayaan xasan sheekh iyo ciidankiisa iyadoo kismaayana ay ka dhaceen bannaanbax lagu taageerayay jabka gaaray dowladda federaalka labada dhinacba shalay waxaa gaaray khasaare xoog leh waxaana dagaalkaasi ku dhintay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan labada dhinac oo qaarkood la geeyey magaalada kismaayo waxaanan ilaa iyo hadda wax war ah laga haynin saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta kula hadlayey deegaanka raaskambooni iyagoo ku goodinayay in ay halkaasi ka difaaci doonaan axmed madoobe islamarkaana ay gacanta kusoo dhigi doonaan kanaalka alkataib al khbaariya ayaa soo bandhigay qaybta lix iyo tobanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix ee laga qaybiyey degmada buulafullay ee walaayada islaamiga ah ee baay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli
الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey filim ku aadan mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada taas oo laga sameeyey degmada buulafullay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay filimka ayaa hordhiciisu lagu soo bandhigayaa geel iyo ari aad u fara badan kuwaas oo loogu talagalay in la siiyo dadka masaakiinta ah ee ku nool wilaayadii islaamiga ah ee baay saka qaybintan oo ay ka faa-iideysteen dad aad u fara badan ayaa waxa ay kaamiradu kataayib al ikhbaariya soo qabanaysaa dadkii fuqarada ahaa oo qunsanaya waxyaabihii kusoo aaday iyadoona dad la siiyey ari dadka qaarna la siiyey geel بايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين مرفوع الجبين كتبنا عهدنا بدم زكي بأن نحيا على الإسلام دينا تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين مرفوع الجبين كتبنا عهدنا بدم زكي بأن نحيا على الإسلام دينا qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa dadkii la siiyey oo ay shareecadu banaysay in la siiyo iyadoona dareenkooda farxadeed ku cabiraya sida tan bismillahi raxmaan raxiim anagoo magacayda ku bilaabay cali aadan cali maanta waxaa lii siiyey neef geela insha allah aadna waa ugu faraxsanahay maanta ilaahay isku hadlay neef geela ayaa laga siiyey magaalada buulafullay mujahidiinta maxad isku leh ilaahay maxad isku leh ilaahay weyna waaxid tahay gaalada ilaahay dhulka ka dar حدقك مقصوب إلهي أسك الله اللهم جهد أسك الله تساق محريان بسم الله الرحمن الرحيم معي وعلي دمد بولو فلا إلهي خير هسي شغنا فدرعي يا إسي ومعتني أولكي بقول قالوا لنا الله kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa maalmahanba waday aflaam xiriir ah oo ay kusoo bandhigayso saka qaybinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameysay guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah taas oo ay ka faa'iidaysteen foqoro aad u badan
falanqeeyo faaqida arrimaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka ah aanay awood u lahayn inay ciidamada ethoobiya ka saarto soomaaliya muxsin xasan ayaa ka waramaya mid ka mid ah aqoon-yahanada ummadda soomaaliyeed ee sida dhow oola socda geedi socodka siyaasadeed ee dalkeenna soomaaliya iyo siraha silloon ee dowladda federaalka ayaa ka hadlay taagdarrida ay ku sugan tahay dowladda uu horkacayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sida ay ugu tunjilicsan tahay damacyada kale caanka ah ee ay dowladaha shisheeye ka leeyihiin badka iyo badda soomaaliya aqoon-yahan maxamuud ugaas ayaa xilli uu waraysi siinayay warbaahintan alfurqaan ayaa waxa uu carabaabay in aanay dowladda federaalka awood u lahayn in ciidamada ethoobiya ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ay dul dhigto amar ay kaga dalbanayso inay iskaga xirxirtaan dalka ayna ka baxaan goobaha militari ee ay ku leeyihiin magaalooyinka kala duwan ee gobollada dalka xilli ay madaxda filla soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay ku celcelinayeen in ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah duulaanka shisheeye ee la hogiyey magaca atmis ay ka ceerin doonaan dalka haddiiba ay xukuumadda abiy axmed ku sii indha adeegto heshiiska is-afgarad ee ay la gashay maamulka somalilan kaasi oo ay ku xalaashanaysay qayb ka mid ah badda soomaaliyeed haddana maxamuud ugaas waxa uu isaga oo ka dhimbil qaadanaya hadallada madaxda dowladda federaalka sheegaya in aysan taasi macquul ahayn dowladda federaalkana aysan lahayn awood ay soomaaliya kaga saari karto ciidamada xabashida ah iskabadaa in ay villa soomaaliya soo saarta amar dhigaya in ciidanka ethoobiya ay dalka ka baxaan ee aqoon-yahan maxamuud ayaa tibaaxaya in maamulka xasan sheekh iyo xamse aysan ku dhici karin xitaa in safaaradda ethoobiya ee magaalada muqdisho ay ka ceyriyaan xayndaabka madaxtooyada sidaba ay sheegeen qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka sidaasi darteed loogama fadhiya ayuu maxamuud leeyahay in dowladda federaalka ay dalka ka saarto kumannaan ciidamo ethoobiyan ah oo ku firiirsan gobollada hiiraan gado baay iyo bokool
waxaan ognahay ciidan ahaan yacni awoodoodu waxa ay gaarsiisan tahay iyo waxa ay yihiin haddii ay noqoto ciidan maaragta ay haystaan oo military ah haddii ay noqoto aragti iyo afkaar ay xambaari karaan oo ku dagaalami karaan waxyaabaha la xasuusto oo hadda bilihii u dambeeyey saxaafadda aadka ugu jira waxaa ka mid a su-aasha nimankan laga weydiinayay sababta ay ilaa hadda etoobiya safaaradeedu madaxtooyadooda ay ugu dhex taallo afcad bayna waxay ku yiraahdeen hadda awood uma lihin inaan tilaabo ka qaadno oo aan meel kale oo banaankeeda xataa filada filla soomaaliya banaankeeda dega ah xataa aan ku dhiraano awooduma lihin inay afcad ku lahaayeen yacni tabartoodu iyo maxaan ku yirahdaa dadnimadooda iyo awoodooda ama siyaasadeed ama duulamaasi ama caskari nimanka ay halkaa taagan tahay inay ciidamano konton kun ah ay hiiraan iyo maxaan ku yirahdaa baay iyo bokool iyo gado iyo jubbooyinka ay ka saaraan yacni waa calacaltima kasoo baxeen isku soo wada duub oo waxaa muuqanaysa sidaba ay tabinayaan warbaahinada ilaa xadka madax bannaan dowladda federaalka iyo galaangalkeeda in xasan sheekh maxamuud uu ka tanaasulayo go'aankiisii ku aadanaa galka heshiiska badeed ee ethoobiya la gaartay madaxweynaha dhacay ee muuse biixi arrintan ayaana si weyn u soo ifbaxday kadib markii uu madaxweynaha kenya meel fagaaro ah kaga dhawaaqay kulan dhex mara labada jaanib ee uu galkan ka dhexeeyo si gaar ah xasan iyo abiy axmed madaxda dowladda federaalkana ay sheegeen in kulankan ay rajo wanaagsan ka filayaan kulan looga hadlaya arrimo muhiim ah ayaa dhex maray walaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana u dhexaysa wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beelweynta maxamuud hiraab ayaa ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulanka ayaa lagu gurfeeyay xaaladda guud ee beesha sida waxbarashada amniga iyo horumarka xafladan ayaa waxaa kasoo qaybgalay waxgaradka beesha maxamuud hiraab marti kale iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab waxauna bogaadeeyey ugaaska kulankay la qaateen wilaayada islaamiga ah ee galgaduud isagoona ka waramay waxyaabaha ay isku afgarteen
kulanka maanta halkan ka dhacay oo dhex maray wilaayada iyo beesha reer maxamuud hiraab oo sida qiimaha iyo sharafka badan la ku dhacay aadaan usoo dhaweyhaa kulanku waxaa ku saabsanay ka hadlidda xagga amniga iyo maaragtaa dee alla ku roon yahay xagga waxbarashada kulanka iswaraysi badan oo maaragtaa qiimo badana ku dhex jiray xagga amniga aada iyo aada u qiimo badan yahay waa ilaahay subxaanahu watacaala ayaan mar walbaba uga mahad celihaynaa colaadihii iyo dagaaladii ilaahay baa naga dulqaaday alxamdulilaah ilaahay baan u mahad celihaynaa mar walbaba insha allahu baydnillahi alkariim reer maxamuud raab meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa kuna heshiinay ilaahay kitaabkiisa inaan garab istaagno intii hadda hillaac kale u muuqdana waxaan leenahay ka soo laabta intii ay socotay munaasabadda waxaa markooda hadlaya qaar ka mid ah odayaasha beesha maxamuud hiraab ee kulanka xaadiray waxayna sheegeen inay ku jilba xiran yihiin furimaha hore ee dagaalka ayna sii laba jibaari doonaan garab istaagka ay u muujinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
waxaan ku bilaabaa munaasabadatan halkan lagu kulmay kuna kulmeen dadka maxamuud hiraab iyo walaayada gobolkan ay ku kulmeen shir iswaraysi ah oo shir nabadeed ah ayaan ku bilaabaa maaragtay munaasabadan hadalkayga munaasabadaan nabadgelyo iyo maaragtay barwaaqo iyo bashbash sidii aan ku maaragtay u qaada lahay nidaamkaas degan oo ku saabsan nabadgelyada oo ilaahay weynooy waaxidahay aan uga shukrinayno munaasabadan ka dhacday ee meeshan oo walaayada iyo dhex martay heer maxamuud hiraab wadatashi dhex maray kuna dhex maray ilaahay kitaabkiisa iyo midnimadooda ay uga tashadayaan iyo waxbarasho inay wax ku bartaan diinkooda ilaahay subxaanahu watacaala hay keenay diinkaasoo maaragtay daafaha towxiidka dadka maaragtay duurka jooga iyo magaalooyinkaba si xeladla uga socda intaas waa wadatashiga maanta la gaaray oo wax badan maanta laga tashaday oo wax badan la dhex maray waxaan rabnaa oo kale oo heer maxamuud hiraab difaacyadii ay ku jiri jireen sidii ugu jiraan oo gaaladii aad maaragtay wadankii sida kastoo haatan nabad iyo barwaaqo la haysto sidiina difaaciyaan ugu sii jirnaa insha allahu tacaala ugu dambeyntii kulanka u dhexeeya beesha maxamuud hiraab iyo wilaayada galgaduud waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid waxauna soo dhoweeyey marti sharafkii kasoo qayb gashay kulanka waaliga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid ayaa dardaaran mug weyn u jeediyey beesha maxamuud hiraab ee kulanka la qaateen waxa u mahad celinaynaa waxgaradka culummada akhyaarta odayaasha beesha reer maxamuud hiraab oo kulankan wadatashiga ahaa ee kasoo qeybgalay etiladooda iyo tusaaladooda iyo iswaraysigii meeshan ka dhacay waxaan leenahay jazaakum allaahu khayr aljazaa ilaahay hadiin saaro miisaankiina aakharo juhdigiina iyo dadaalkiina kulankan wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo aada iyo aada muhiim u ah maxaa yeelay kulanka wuxuu ku saabsanaa arrimo oo maaragtay ummadda maaragtay aytinkeeda dhiibanteeda ee cisadeeda iyo karaamadeeda arrin ku saabsan laga hadlaayay waxaan dardaarmayaa inaan wixii aan ku ballannay meeshaan isu sheegnay si guud ahaan aan isku waraysanay inay maaragtay aan furino deegaamadii iyo maaragtay aan kala aadi doonno gaar ahaan majaalka waxbarashada iyo dacwada hadda deegaamadan ka socoto oo xamlada ah socoto degmadan ceelgaras ilaa xiin dheere way socotaa insha allahu waana socon doontaa haddii alla yidhaahdo subxaana watacaala dadka jahliga looga saaraayo diintooda ay baranayaan oo ay ku fahmayaan qabaayilka ku nool wilayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay marar badan la qaateen kulamo wax ku ol ah oo looga tashanayo aayaha ummadda soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dadka ku dhaqan deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan barakicin ay kala kulmayaan dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
cabashaan nahay haddaan nahay deegaanka ceelhuur waa bulsho ku dhaqan deegaan dhacad duleedka magaalada muqdisho oo dhigay banaanbax ay kaga soo horjeedaan barakicin ay ku hayso dowladda federaalka dadkan oo ku dhaqan deegaanka ceelhuur ee dhacad duleedka muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan barakicin loo geysanayo waxa ay xirteen waddada isku xirta deegaanka jasiira iyo magaalada muqdisho ayagoona sheegay in shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka ay barakicin kala kulmayaan waxaan cabasho ka nahay meeshii aabbahay ka shaqay jiray oon anugu ku ilmo korsaday oo haddii alla kuu roon yahay ilmahaygu hadda ilmo ku korihaayaan ayaa rag ka yimiday muqdisho oo haddii alla kuu roon yahay maha deegaan aan ku ahayn dad aan ku lahayn oo anagu annagoo deganay rabaan inayna barakacshaan waxay kaloo tilmaameen in rasaas loo adeegsaday dhanka kalena xusay in dhulka ay iyagu leeyihiin aysan yeeli doonin in laga barakiciyo beriga haddaan la kuu diiday qalad saaka laygu soo weeraray ee laygu xabadeeyey ee dhulboob eh nimankan afar iyo labaatan saac berigaada isoo weeraraya ee ixabadayaya ciidan bay wataanaa ixabadeeya saakay waa igu ilaahay daacaddiisa been sheegi maayo shacab iyo beriga haddaan la ku diidin dad degaanka ahaana nahay shacab beriga haddaana ku diidin dadna waa naga xiran yahay baalloodhinna waa naga xiran yihiin beriga haddaan walax nagula heesto afar iyo adduumana ma aqaan jidkina waa naga xiran yahay nimankaas beriga haddaana ku diidinaana ciidanka watay jidka dhexdiisaana laygu xabadeeye walaxaana liyo afar iyo adduumana ma jiraan quturyoonkaygaa loo soo roogsaday
tan iyo markuu xilka qabtay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa si joogto ah u dhacayay dhulboob xergaha goostay waxaana sanooyinkii dambe isa soo tarayay bulshada ka cabanaysa xukuumaddan iyadoo warar xog ogaal ah ay sheegayaan in qaar ka mid ah madaxda sare ee dowladda federaalka ay dana gaar ah ka leeyihiin dhulalkaasi halka dhinaca kale laga iibinayo shirkado ganacsi oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa